sida aad la socoto barnaamij baa ka sii jiray dowlad goboleedka jubbaland diiga howlgallo iyo diyaar garow marka sida aad u sheegtay waa laba hawlood oo la isbarba socdo ee leefay middan aad ku horumartay oo ah dhanka deegaanada cusub ee ciidamadu tageen waddadaas bilow iyo kismaayo udhexaysa boqol iyo labaatan kilomitir waaye lixdan kilomitir horey bay seef u ahayd oo waa janaac abdalle iyo kismaayo waxay dib maanta iyo shalay iyo xalay ciidamadu dib u degeen laga bilaabo janaac abdalle ilaa degmada afbilow oo lixdankii kale ah sidaa awgeed fadhiisimaha cusub ay qabsadeen ay tageen kow biibi laba harboole saddex niido afar waa afbilowba marka ciidamadu heer federaal iyo heer dowlad goboleed ciidankaa kilomitir oo baaxad leh bay isku ballaadhiyeen si buuxdana ay gacanta ugu hayaan waana isle waa meelihii hukuumuhu ay u yaaleen oo qolada akhawaarista oo dee dhankan xidigka ah waxaa jira dasheegii weynaa ee dasheeg waamo qumbi waxaasoo dhan marka waa meelaha ay ukumuhu u yaaleen laakiin ciidanku si dhab ugu gacan gelin doonaa waa tahay deegaano dhowraad sheegtay oo dhinaca galbeed magaalada kismaayo kaga beegan gaar ahaan inta udhexaysa afmadow iyo kismaayo ma waxaad leedahay marka deegaanadaasi wax dagaala kama dhicin oo ciidamadu si nabadgelyo bay kula wareegeen haa ciidam horta dee waxaan qoladan khawaarijta iyo inta badan dagaalka tooska ah marka ugu horeysa ma jeclo waa laga yaabaa gaaditaan iyo wax saas iyo meelihii inaysan sameyn miilooyin fara badan oo ciidanku uu ka bixiyo waddada waa jirtaa inta aan ogahay laakiin wax khasaaro dagaal ah oo ay kala kulmeen biibi harboole miido ma jirto ilaa hadda ciidanku si nabad ugu tegay si nabadana ugu joogaa waa tahay ujeedka marka howlgalkaas ee dhinaca galbeed muxuu ahaa ee deegaanka harboole lagula wareegay ujeedooyin fara badan baa horta ka dambaysa horta de waa deegaan soomaaliyeed oo jubbaland deegaanadeedii ka mid a gobolka jubbal hoose ka mid a deegaanada dhammaantood aan sheegahaya dad baa ku nool soomaaliyeed oo u baahan gargaar iyo in laga dulqaado nimanka khawaarija ah waa qodobka koowaad qodobka labaad si loo gaadho hadafka dhabta ee in deegaanada ay ay gacanta ku hayaan qolada khawaarijta oo dee deegaan magaaleedka ah si loo gaadho kow waa in la seefgareeyo afbilow oo bayska ugu yacni santarka u ah deegaanada raba iyo kismaayo boqol iyo labaatan kilomitir udhex haddayna seef ahayn hawlgalku mar walba sidii la rabo uma shaqayn karo marka si ay u fuduwaato in looga hawlgalo bu-aale xagar iyo wixii la mida waa in si nabadgelya ciidanku habeen iyo maalinba ay ku tegi karaan degmada afilow taasi waa qorshaha koobaad waaye waa tahay aad baad afyaan u mahadsan tahay dhinaca kale waxaa jirta dagaal aad u culus oo ka dhacay aagga buulo xaaji oo al-shabaab iyo ciidamada jubbaland ay isku fara saareen dagaalkaasi maxaa khasaara oo ka dhashay sideese wax u dhaceen waa sax weyaadan iyadana dagaalka qaybta waqoofi galbeed oo dee kismaayo yani dhacaysa mula xaji oo horey sidaa uhoweyn ciidamadu waa kuwii ay horey u tageen gacanta ku dhigeen madaxweynuhu tagay ee kasoo kumbaneeyey dhaqdhaqaaqaas ee saaka ciidamada ee jubbaland baa waxay hawlgal u aadeen meel ay kaga war heleen xog ah cadowgu inuu joogo oo labaatan kilomitir waqooyi galbeed ka siiya buula xaaji oo deegaan ahaan filfil la yidhaahdo meeshaa ciidamadu markii ay tageen sidii ay ufoomeshon ku hayeen way noqotay qoladii khawaarijteed waa ugu tageen dagaal baa dhacay ilaa aan isleeyahay saddex saddex face buu u dhacay laga bilaabo saddexdii subaxnimo ilaa hadda oo aan toddobadii iyo barkii meelaha marayn ilaa saddex jeer bay ciidanku isku laalaateen khasaare waa jiraa dagaal baa dhacay aad u culus dhimashiya dhaawac labadaba way jiraan dhankooda iyo dhanka iyagaba marka dagaalkaasi adeer saas ugu jiraa waa waa waa waa jira dagaalkaasi dabcan howlgalkaas wararku waxay sheegaan in ciidamada jubbaland ay qaadeen gaadiid la kala qabsaday deegaanka filfile lagu dagaalamay maxaa marka khasaaraha dhabta dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo kala gaaray horta dee sidii adeer dadka soomaaliyeed ama ummadda adduunkuba ay fahmi karto dagaal hadduu dhaco khasaaro waa imanayaa haddii yahay gaadiid iyo hadday tahay geeri qof iyo hadday tahay dhaawacba maxaa waxa dee waxi waa dagaale ma aha dhaanto kale ma aha marka aniga inta aan ka warhayo hadda ogaanshahayga ciidanka jubbaland ilaa iyo laba nin geeridoona waa ogahay ilaa iyo shan nin oo dhaawacana waa la keenay magaalada kismaayo oo hadda ay ku sugan yihiin dhan kale gaadiid dhankooda iyo dhanka iyagaba la guray baa jira oo dagaalka ku baaba'ay annaga intaan uba hal baabuur dhanka iyaga ugu gubtay iyaga dhankooda ilaa saddex waan hubaa gaadiidka afarta ah oo saddexna iyagu leeyihin midna annaga aan leenahay waa waxay dagaalkii bay ku dheemij garoobeen ku fadhiisteen khasaaraha inta aan anugu hadda hubo waa intaa waayahay dagaalkii hadda ma sii socdaa oo aagga buulaxaaji ka socday mise waa istaagay dagaalku de horta ciidamadu howlgal bay ku jiraan buulahaaji biroole gurmad kale oo aan kismaayo ka diray ciidamo xoog laha meesha jooga waxaan is leeyahay marka dee qolyahaas inta ay maaragtay si dhaba uga uga uga uga sifaynayaan hawlgalladu ma istaagayaan afkaba ma istaagayaan ciidamada ma rabna in loo dhexeeyo buulahaaji beer xaali sanaa cabdalle biroole mataqaanaa yani meesha la miinto karboole inta hawlgalku wuu socdaa ciidamadana waxaa rabnaa inay iswadaagaaraan marka ciidamadu way soconaya hawshuna way soconaysaa marka dagaalkii saaka filfille ka dhacay ciidamada jubbaland ayaa qaaday ciidamada saaka hawshaa fuliyey iyagaa qaaday iyagaa xogta helay waxaa isle sidii ugu fiicnayd baa loogu guulaystay obreshonkaas guul fiican bay ciidamada jubbaland ka gaareen